ciidamada dowladda soomaaliya oo gacan ka helaya ciidanka midooda afrika ee amisom ayaa waxa ay soo gebagabeeyeen xilli dambe oo xalaya weerarkii xoogaga shabaabka ay fiidkii kusoo qaadeen degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose xoogaga al-shabaab ayaa markii hore dagaal la galay ciidanka milatariga soomaaliya iyagoona kasoo gudbay fariisimihii ciidankaasi ay ka difaacayeen magaalada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose waxaana u suurta gashay inay la wareegaan bartamaha degmada qoryooley islamarkaana ay qabsadaan xaruntii maamulka degmada uu ku shaqaynayey xilli ay cakirneyd xaaladda degmada ayaa waxaa ciidamada milatariga u soo gurmaday ciidamada amisom iyo kuwa nabad sugidda soomaaliya labada dhinac ayaa waxa ay si weyn ugu dagaalameen xaafadda wadajir oo ka tirsan degmada qoryooley waxaana suurto gashay in dib shabaabkii looga riixo xaafadihii iyo goobihii kale ay ka qabsadeen degmada qoryooley intii uu dagaalku soconayay xaafadda wadajir ee degmada qoryooley waxaa laga maqlay qarax aad u xoogan kaasoo ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lasoo dhigay afaafka hore guri ku yaala degmada qoryooley iyadoo gurigaasi uu burbur xoogan ka soo gaaray qaraxaasi dadkii arkayey qaraxaasi gaariga laga soo buuxshay ayaa waxa ay sheegeen in nuuca gaariga uu ahaa saaruf afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose maxamed xuseen shiine oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada qoryooley ayaa waxa uu sheegay in ugu dambeyn ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay u suurto gashay inay dib uga saaraan al-shabaab degmada qoryooley oo xalay qaybo ka mid ay la wareegeen
ugutunoo dibka ahaa ururkii argagixisada al-shabaab ayaa isku dayay weerar inay ku soo qaadaan degmada weerarka waa ay soo qaadeen ilaahay fadligiis sidaa ay rabeen waa noqon weydi ciidamada midta ku militariga ayaa iska caadiyo iska difaacay waana la kala ceeriyey hadda muddo hal saaci barayo waa caawo waaye goodoo dagaalkii taagay waa ku mashquulsanahay baaritaankii iyo wixii mayda wixii dhaawacay waa baaraynaa dibaan kasoo sheegayna insha allah waa ay damacsanayeen inay meelo qabsan laakiin waa ku fashilmeen ciidamada geesi islaameysa iyo militariga ayaa meesha ka difaacay hawshan ilaa hadda waa iska yara cakirinta laakiin waxaan ku xaqiijinaya in ammaanka magaalada ay ciidamada gacanta ku hayaan oo runtii aada iyo aada looga nexiyey siday filaayeen waa noqon weyn
weerarkan xalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli horay sidaan oo kale ay weeraro kala duwan ugu soo qaadeen degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana la xasuustaa in degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ay dhowaan al-shabaab ay gooyeen buundadii degmadaasi kadib qarax ay ku xidheen al-shabaab oo ka hadlay weerarka ay ku qaadeen degmada qoryooley ayaa waxa ay sheegeen inay ka gaareen ujeedka ay ka lahaayeen weerarkaasi